waxaa weli halkooda ka sii socda duqaymaha ay fulinayaan diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya waxaana duqaymo hor leh oo ay fuliyeen diyaaradaha dowladda etoobiya laga soo calaamadeeyey qaybo ka mid ah gobolka maxaarada iyadoona duqaymahan ay si gaar ah kaga dhaceen agagaarka waqooyiga goojaam waxaana wararku ay intaas ku dareen in duqaymahan ay beegsadeen goobo dad rayid ah islamarkaana uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadka amxaarada ah ee ku nool gobollada waqooyi ee etoobiya waxaana dadka naftooda ku waayay duqaymahan ay fuliyeen diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ka mid ahaa shaqaale caafimaad carruur iyo dad waayeello ah sida ay tabinayaan warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka etoobiya iyadoona ay xusid mudan tahay in goobaha ay duqaymahani beegsadeen ay ka mid yihiin isbitaallo iyo guryo ay degnaayeen dad rayid ah weeraradan duqaymaha ah ee diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ay ka fulisay gobolka maxaarada ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ay duqaymo ku beegsanayeen qaybo ka mid ah gobolka maxaarada kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana howlgalladan duqaymaha ah ee diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ay ku beegsanayaan qaybo ka mid ah gobolka maxaarada ay sare u qaadayaan dagaalka u dhexeeya jabhadda mucaaradka ee fano iyo maamulka abiy axmed kaas oo marba marka ka dambaysa sii karar qaadanaya iyadoona labada dhinac mid weliba uu guulo ka sheeganayo dagaalada balse sida ay tilmaamayaan falanqeeyaasha u dhuundaloola xasaradaha iyo dagaalada ka holcaya dalka etoobiya ayaa waxa ay tilmaamayaan ilaa iyo hadda inaysan jirin cid si rasmi ah guul la taaban kara uga sheegan karta dagaaladan muddada dheer ka dhexeeya kooxaha mucaaradka hubaysan ee ka jira dalka etoobiya iyo nidaamka maamulka abiy axmed